Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan kuwaasi oo dhameeyay jaamacadaha dalka isla markaana shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen. Haweenkan ayaa ka qalin jabiyay jaamacadaha magaalada Beledweyne isla markaana shaqo la'aan baahsan soo food saartay iyagoo shaqo ku waayay cilmigii ay jaamacadda ka barteen. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Obeelo u sheegay in shaqo la'aan baahsan ay soo food saartay iyagoo maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka ka codsaday in shaqo abuur loo sameeyo maadaama ay wax soo barteen.
soo waxaa ahay qof yacni juhdi badan soo bixiyey wax badan soo bartay waa islee waa ka mara dhali karaa yacni waxbarashadeydana waxna ku qabsan karaa waalidkeygii dadka yacni waa ku tari karaa maadaama aad tahay qof dhameeyey jaamacad maxaa shaqooyin u abuuro weyse
waan jeclaa taas inaan shaqooyin abuurto yacni saa ogtahay dalkeena yacni dal saas oo qadiyad yacni ah xadaarad kama muuqato yacni xadaarad yaa ku yar shirkado ma lahan yacni haddaa xitaa adiga aad samaystida hal abuuro ama wax keensato waddan saas u horumarsan yacni shirkado ama waxyaabo ama mashiine aad ka qabsan karta ma jirto shaqooyinkai caadigaa la qabsanaya yacni aad aqoontaad u tegaysidna meel walba waxay noqotay qabiil iyo adeeraysi iyo garabeshan shaqadaas aad aqoon iyo khibrad u leh oo yacni aad kusoo dhabar adeegtay in badan aad wax kasoo diyaarinaysa heerarkaas haddana waxaad arkaysaa qofka jaahilsan oo wax saas aana aqoonin oo adiga heerkaadii la fadhiisin way fara badan yihiin mararka qaar markaad shaqo raadsatid yacni aad heerkii lagaa rabay ama wixii lagaa rabay foomamkii aad buuxisay qabiilaa lagu ridayaa ama waxyaabo la xiriiro oo yacni wax saasoo qofka bilaadanka ah lagu liidayaa carqaladaas ayaa jira carqadaha ugu weyn wax walba garabeyshan iyo naadeer ayay noqdeen in layska dhaafaa ugu baaqi lahay dhammaan waxaas layska soo abjaro baay sababta waxaa keenaysa yacni nidaam ma jiro iska daba imaade yacni qofkan qabiil wax walbo tallaabadii la qaadaaba qabiil noqota laakiin meesha haddii nidaam jiro oo qabiilka meesha ka baxsan yahay oo xisaab qof walba kala dambeyso way yaraan lahayd howshaan waxaa arkaysaa meel ama mashruuc ama hay-ad ama meel shaqa ama kambaniya oo dad wada ilma adeerayaala ama isku wada qabiila oo wax yar kala tirsanaya ay wada buuxaan dadka kaloo bulshada aheydna ay baahan tahay haa iskilis caafimaad oo aan leeyahayaa jiro waxyaalaha caafimaadka laga qabto waxaan ka codsan lahay inay dhallinyarta badan oo waxbaratay ayaa joogto beledka inay shaqo abuur loo sameeyo shaqo abuurkaasna qof walba iyo xirfadiisa aqoontiisa ahaan oo waxaan soo jeedinayaa dad wada shaqo raadisaan nahay magaaladan waa isla wada joognaa waa laisku wada baahan yahay wax weliba waana lala qaban karaa waana lagu dhiirigelin karaa waxyaabo fara badan waa lasoo bartay qof aanan hadda shaqo qaban karin ma jiro qof walba waxuu isku dayi karaa laakiin waxaan u baahannahay tabarucaad iyo dhiirigelin iyo markaas qof wax kula qabto waxaan dhihi laha waxnala qabto hanala qabto dad waxbarasho ilaa heer jaamacadeed dugsi sare soo dhammaystaana juhdi badan soo bixiyey hay-adaha iyo dadka yacni shaqo keenayaasha oo shaqada keenayo hanala garab qabtaan dhihi lahaa sanad kasta jaamacadaha dalkeena waxaa ka qalin jibiya kumanaan dhalinyaro ah kuwaasi oo intooda badan aan shaqo ku helin cilmigii ay barteen